axmed bixow jaale halkakan waxaa yaallaa gabay gabayaashiisay maxamed uu tiriyey ee cajabta badnaa ka mid a gabay kalena wuxuu ku soo baxay markii ay daraawiisha kiillay ayl iyo ilig ayaa ambaasoorkii talyaaniga ee cada fadhiyay ee basalse la odhan jiray iyo gumaysigii ingiriisku isu tageen dabadeed cadan baa shir weyn loo fadhiistay waraaqaa la qoray waxaa la sameeyey niman culimo ah oo culimadii madaxda ka ahayd dariiqada la yado saalixiya iyo rag madax ahaa oo ina igarihii u sarreeyey ingiriiska dadkii u shaqeeyayey uu ka mid yahay iyo nin daraawiista ka baxsaday oo maqadin ahaa oo la yado ina sixiri oo ina sixirigaasu magiciisana la yado cabdulaahi sixiri oo cabdulaahi sixirina intuu safar tiro badan oo daraawiisku leedahay kaxeeyey oo boosaaso ka lacadeeyey ayuu lacagtii la baxsadoo cadan iska fadhiistay markaasaa la yidhi ninkii sayidka ahaa loo taag waaye haddaynu nahay isticmaarkii xaggee baynu wax ka qabannaa wax la yidhi dari diinta xaggeeda ha laga nuqdadeeyo oo maxaynu samaynaa sayid maxamed saalax intaynu afar nin xajisiinno oo labana culimo tahay oo midna laga qaaday xagga kan koonfurta midna laga qaaday xagga noorka oo midna la yado sheekh cali nayrobi midna la yado sheekh ismaaciil oo labaduba dariiqada saalixiya u ahaayeen laba sheekhal dariiqe iyo ninkii daraawiista ka baxsaday oo laleeyahay karaana sayidkii ka yimi oo la doonayo inuu isagu xaqiiqada uga warramo marka sayid maxamed saalax maka loogu tago iyo ninkii ingiriiska ciidankiisa ugu sarreeyey ina igari la oan jiray afartii nin baa kharashkii laga bixiyey waraaqa isticmaarka u qoreen makaa la geeyada waa soo xajiyeen markaasi dabadeedna sayid maxamed saalax oo markaa mansabka diinta ee dariiqada saalixiya madax ka a maka ayaa loo geeyey asakadii markaasaa cay iyo dee wax aan jirin oo isticmaarku isagu uu isku qartay oo carabi ku qoran ayaa dabadeedna loo geeyey sayidkii sayidkii waraaqi markuu akhrisaday wuxuu yidhi haddii gaalo iyo muslim loo dagaalamayo wax kale daayo haddii aaceelka laga cabayo ama waddada ama gaadiidkiina la rabto dagaalkiibaa ku jirtaan in laydin laayaana waajib buu noqonayaa dagaalka wax ka gala waa suuroobi waayeen arrinta ay la tageen waxa dhacday in iyagu markaa waraaqa iska samaysteen kale oo bedeleen oo waxay sitaan bahashi tan layado istaan baarhka ee khadka ahee dabada shaabadaha wax lagu shaabadeeyo ayuu jeebka ku sitaan ina igari sitaa markaasaa wuxuu leeyahay sayidku warqad maya kaatun baan leeh ay ku taallo laa ilaaha ila allah moxamadan rasuulullah iyo sayid maxamed saalax marka uu gelayo masquusha ayuu iska bixiyaa oo shahaadadaasuu diidaa inuu la galo meesha nijaasta leh markaasa dabadeedna la laaluushay naa'ibkii u shaqaynayey ee khadaamka u ahaa oo lacag la siiyey lagu sheegay saddex kunoo rubood kaatunkii halka yaalla ayaa dabada waraaqdiio iska qoran aayar lagu nabay oo si hadhowta loo garto magicii sayid maxamed saalax iyo laa ilaha illa maxamed rasuulullahba inay ku wada yaalleen waraaqdii markaasa dabadna jeelka lasikirsaday dabadeedna qaarna meeshii waa ku soo hadhay ninkii warqadda hayeyna markaas markiiba gurigoodii u baxsaday markaa makaa la joogaa sayidkiina waa kaashifo arrintii waa uu ogaaday laakiin dee meel wax laga qaban karaa markaa ma jirto waraaqdii waxaa la keenay markaa cadan waraaqdii markaasa dabadeedna koobayaal badan laga sameeyey oo la wada sawiray waraaqdii markaasaa ninkii wal ee cilmile ee soomaaliyaba si macnawiyadda looga dilo oo daraawiista iyo loo collaysiyo soomaalida kale ayaa waraaqii meel walba lagu fararay haddaba koobigii daraawiistana waxaa la keenay ay suusaydka loo keenay iyada qudheedu waxay leedahay qiso badan qisada badan waxaa ka mid ah laba nin oo labadaba magacyadoodii la garanayo ayaa magtoodii loo qadimay oo ninna magtiisii ina igare loo dhiibay maya waxaan leehay waa khaldamayen waxaa loo dhiibay cabdulaahi sixiri midna waxaa loo dhiibay sheekh ismaaciil labadaa ninbuu markaaba sababta soo qabay ambaasoorkii talyaanigu sayidka iyo ayl buu soo qabtay wuxuu yidhi xoolaha kuu sidaa markabka saaran laba saddex casho ayaan ku maqnanayaa in magaalada la yidhaahdo waan xoolo u sidaa markaa dabadeed wuxuu yidhi bambaasaan xoolo ka soo rogayaa laba saddex casaan maqnanayaa labada ninna ha kula googeen adigana waxaan kuu sidaa dab iyo soor iyo rasaas iyo waxyaabo tiro badan walaanihii ay ku qoraayeen agramanka ahaana ee aanu dabadeed doonayna inaynu maaragtay ku nabadno oo waddanka aad ka joogto oo lacag iyo magaranaysa aanu ku sinno ku ictiraafno adiguna inta tan aanu maxmayadaan noo ah haddaanu nahay ingiriis amase talyaani aada noo dayso waraaqo caynkaas ay ku qoran yihiin ayuu u keenay waraaqaha markaa waxba kama jiraan ee waa hadal beena oo la doonaya inuu isyar dhigto maaragtay sayidku markii sayidku maalihii dambe soo noqday uu yidhi waraaqdii balaayadu ku tiilay buu yidhi tanna adaa lahaayo waa aan ilaawin labadiinna waan qaadanayaadoo markabkaanu fuulayna xoolahay soo rogayaani adiguna daraawiish diyaargalayso xoolaha kuu soo rogta sidii baa run la mooday markabkii markuu dabadeedna ay nimankii tageen buu baroortaga iska qaato waa iska dhaqaaqay waraaqdii baa la akhriyey waraaqda waraaqda dabadeedna inqilaabka sayidka loogu dhigay markii ay la joogay weeyaan markaasa dabadeed gabayga kan wuxuu kaga warramayaa wuxuu moodayaa warqadda tanu inay tahay tii sayidka ka timi ninkan waraaqaha soo sameeyeyna inuu yahay inaa sixiri ayuu gabayga ku sheegaya gabayguna cay iyo wax sheeg badan iyo cilmiba waa isugu wada jiraan dabeedna sayidku wuxuu yidhi xusanoo warbaan ku hayaa waxaa tida weeye walaalow adeegan layna faray ilaa wanaag weeye wanadan asakeenu yidhi wedhan raabo weeye walbahaarka aakhiro inaa wuxuu tabca weeye waxtan oo aan dooniyo inaa wuxuu naca weeye wahaabnimo ma fiicna ee inaa waraac noqda weeye wilnimo wixii igaaga tegay wahaa sideed weeye waxkibaa naftii igaa jartaye inaan warta weeye dintaan wadeecada ka dhigayina wallay weeye wardiigiyo shahaadada inaa wahaansada weeye waysada salaadeed inaa wax xisaado weeye والنهار كصون إلى ننصر ونعون وي وحبي لما الإنا نندقوا وحار كدين وي ويواجبوا إلي الإنا وذا قتا وي واسقي سحارا إنا وفقتا وي waxaad eebbeiyo dhaar aan maray inaan wafan weeye walle deena aabadkay inaanan waana fuurin weeye haddii aanan waalayn inaan warsanahay weeye wayeelka xaajada inaan ugu waca weeye goortay walaacaan inaan wadhii iraa weeye ragga io wakiishada inaan wuxuu samayn weeye xaqaa lagama weecdo ee inaan waa kan oo dhan weeye waji iyo waxsiin inaan islaan ugu wada weeye nin yar iyo nin weyn inaan xurmadaa wadaasimaa weeye wadaadkii kitaabare inaan wanuuqala weeye walaangihiiyo dhayada inuu walaamsada weeye waylaalisheenan meel dugtoon ugu wadhaa weeye inaan walaabal oo kale inaan wadeer idhaa weeye waxay kii hadduu yadhiinaan waraan dharaweeye walaasaqoo wixii igula jiraa inaan wirin weeye inaa sixiirigii wagarsanaa weliib nijaas weeye waraabkii karaysaha xumaa waraaq lagooweeye warqaaduhu magaalada u diray talaa wahab weeye idoorku weligiis inuu wadaal ahaa weeye walandaabi khayr daraan inay wuxuu yihiin weeye waxbaa inuusan gaaranayn inuu walan yaaxay weeye wardiigiyo shareecada inay wadaan nacaan weeye nijahaadku wayraxay inay wahan gashaan weeye sidee fule wadnuugo-a inay werinayaan weeye weliyadaa shihiidkaa kuwii wafta jaaray weeye wadaada naarta loo maro inay walaashatamaan weeye walwalkii jannada inaan jibruhu waana oorin weeye weecaad hafuule iblays wareesadiis weeye waqood abaadankoodinay kufriga dabaawaslay weeye raggii dunida waa fiirin jiray iyagu waliil weeye sidii wabaaradii loo cajalay wahiyoway weeye inuu cadhoo wareerkeed qalbigu ii walwaalo weeye wad hadduusan ii imaanina wuxuu lilayn weeye waysaaq colaadeedina weerhku teegi weeye wisiisiga xigaalkay inaan wadaar u layn weeye ninkaan ilaa wisiisihii ilaah weliga u keen weeye wicilkaa cadaabeed inuu weeran yahay weeye annaa inaanan weligay canjeel wadaanahayn weeye ninkii gaal u waafiya inaan wada daraa weeye waraamadii iyo hootada inaan kaga wafsin weeye sidii weer wadaal helay inaan wiidka dhiibo weeye waraabaha dugaagii inuu wadaxsadaa weeye wayaagii kasoo hadhay inuu hadwadwaado weeye gortu soo wiriisiyo inuu wada guuro weeye wanafkii galbeed jiray inaan weru xiidhan weeye wejigoodu guubayga inaan culub wadan weeye jangootiga wacdowga inaan wegeeradan weeye wareegada inaan qalayo weerarahay weeye wanafiir le reer hagaan inaan wabaac ku siin weeye hadday soo wiriraan inaan wabta jaaro weeye baqahay wajirmaan inaan walaamsada weeye walkadaadka aanbado inay wedi tagaan weeye warisko walkadaadka aanbado inay walaashtamaan weeye weriskooda caydii inuu weli taga weeye annaa inaan watiin iyo xamdiga wada naqaa weeye gabaygaasuna saas u ahaa